kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo idinkaga imanaya stuudiyaha v o a ee magaalada london waxaana barnaamijka toddobaadkan marti ku ah maxamed aadan ibraahim oo loo yaqaana farageti ahna wasiirka maaliyadda soomaaliya iyadoo dhowaan heshiis hordhaca ay kala saxiixdeen dowladda soomaaliya iyo hay-adda lacagta adduunka ee i m f kusoo dhowo marka hore barnaamijka wasiir ridwan waa ku salan waana mahadsantahay ugu horreyn waxaan jecelahay bal inaad sharaxaad yar ka bixiso heshiiska nairobi dowladda iyo i m f ku dhex maray iyo ujeeddadu waxay ahayd heshiiskan wuxuu ahaa heshiis in muddo laga soo shaqaynayay oo u dhexeeyay soomaaliya iyo hay-adda maaragtay i m f oo salkeedu yahay in maaragtay la helo dariiqadii ama weygii soomaaliya looga cafin lahaa deynta tirada badan ee lagu leeyahay oo gaaraysa ilaa iyo five point four billion si markaasi ay u hesho soomaaliya haddii deymaha laga cafiyo inay hesho deymo kale ama ama mucaawino kale oo ay maaragtay wadanka dhaqaalihiisa lagu horumariyo waa gartay marka lacagahan soomaaliya lagu leeyahay waa lacaga nooce ah yaa deynsaday lacagahan intooda badan waa dulsaar waxaa lacagahan la deensaday waktigii dawladda jirtay intuusan burburka dhicin ka hor waa lacagihii loo soo deensaday in wadanka markaasi lagu horumariyo oo warshadihii maaragtay etob iyo snipe biasa johar iyo iyo warshadahaasi iyo kuwii sokortii kulligood maaragtay waa deymo aada u kala gedisan oo qaarkood ay nagu leeyihiin wadamo kala gedisan qaarna ay hay-ada nagu leeyihiin marka labaatan san iyo dhowr ee lasoo dhaafay waxaa markasta deymahaasi koraya dulsaar dulka dulsaarkaas ayaa aada iyo aada u tiro batay waxyaabaha marka hadda laydinku qiimeeyey ee muujinaya inay suuragal tahay haddii aada horey usii socotaan in deymaha laydinka cafiyo maxaa ka mid ah oo soomaaliya la odhan karaa waxaan ayaa keenay in maaragtay deymaha laga cafiyo haddii ay hore u socoto marka hore waxaan rabaa inaan sharxo in ay jirto barnaamij la yidhaahdo hibix highly indebted poor countries la yidhaahdo oo ah qaab deymaha looga cafiyo wadamada wadamada saboolka ah oo haddana deymaha tira badan lagu leeyahay marka barnaamijkan maahan barnaamij soomaaliya keliya loogu talagalay maahan waa barnaamij hore usoo jiray ilaa iyo soddon iyo afar wadan ayaa qaabkaasi deymaha looga cafiyey waxaa keliya hadda hale adduunyada oo in qaabkan deymaha looga cafiyo xaq u leh waa saddex wadan oo soomaaliya ku jirto iyo eritrea iyo suudan marka waxaa laska rabaa in shuruudo laga soo baxo markasta shuruudahan waxaa kamid ah in maaragtay hufnaan badan ay ka muuqato maamulka maaliyadda labo waxaa la rabaa in bangiga dhexe uu ushaqeeyo sida banuugta kale adduunyada ay ushaqeyso oo uu maareeyo lacagaha maaragtay dawladda iyo kuwa maaragtay asadka oo dawladaba marka waxyaalo badan waxaa jira statis ayaa laska rabaa oo lagu qiimeynayo wadanka dhaqaalihiisa hadba meesha uu marayo ama kobaca dhaqaale shaqaaleyntiisa iyo waxyaalo lamid ah marka waxaa la rabaa marka hore in hay-adahaasi oo muhiimka ah in ay maaragtay ay la ambaqaadaan hay-adaha kale caalamiga ah sida wasaaradda maaliyadda bankiga dhexe iyo wasaaradda qorsheynta oo kale kuwa ugu muhiimsan guud ahaan waddanka waxaa la rabaa inuu yeesho siyaasad hufan oo lagu maareeyo guud ahaan dhaqaalaha waddanka waa gartay farageti soomaaliya dabcan mudday burbur ku jirtay dowladdana sanadihii ugu dambeeyey waxay aada ugu howlaneed in wax laga bedelo maamulka iyo maareynta dhaqaalaha oo in badan ku xiran dabcan dhaqaalaha dunida aad ka heshaan iyo in laydin aamino oo waxyaabaha dhaqaalaha soomaaliya hufnaantooda la arki karo marka maxaa ka hirgelay maamulka maareynta iyo dhaqaalaha sanadihii lasoo dhaafay gaar ahaan intii aad adiga wasiirka ahayd runtii wax weyn oo la taaban karo ayaa noo hirgelay oo maanta lagu aamini karo waxyaalaha kan oo la taaban karo waxaa ka mid ah in julaay sanadka hadda lasoo dhaafay bishii luulio i m f ta ay samaysay warbixintii ugu horeysay ee soomaaliya laga diyaariyo muddo lix iyo labaatan sano ah warbixinadaas warbixino sanadkiiba mar laga diyaariyo wadamada adduunka oo dhan weeye warbixinadaas ayaa lagu sareeya wadanka xaaladiis hadba meeshay jirto waxyaalaha la taaban kara waxaa kamid ah in maaragtay wadanka isaga xataa dhaqaalihiisa haddana three point seven percent uu kobcayay oon la taaban karo waxaa kamid a waxyaalaha la taaban karo in wadanka hadda uu leeyahay miisaaniyad oo maaragtay golaha wasiirada iyo golaha baarlamaankaba ay ansixiyaan oo laiskula xisaabtamo qaabkii dakligu kusoo galayna waa qaab register grayson oo la ogyahay oo codcod yahay qaabka qarashkaas u baxaan mid la ogyahay uu yahay marka taas ayaa maaragtay waxyaalaha oo la taaban kara iyadaa kamid ah in dakliga gudaha kor loo qaado dakliga gudaha soomaaliya saa la socotin qaab lagu maareeyo ma jiri jirin hadda dakliga gudaha maalin maalin ka dambeyso sare ayuu usocdaa marka taasna waxaa kamid tahay waxyaalaha oo laisku aaminayay kamid tahay waa gartay miisaaniyadda dowladda dabcan aad bay u yar tahay marka la eego tobanee milyan ayay gaadhaysaa oeleboorka iyo dekadda oo keliya idinka soo xarooda canshuuraha beriga weli sidii loogu talagalay hadda maynaan maysan u hirgelin lacagaha faraha badan ee miisaaniyadda idinku qoranna dabcan waa mid aad bulshada caalamka ka sugtaan marka say isu qabanayaan arrimahan miisaaniyaddii caalamka inaydaan helin aada rabteen inaad ku kabataan tiina iyo middan hadda laydinku tixgeliyey labada waa laba isla socda adduunyada dhan haddaa fiirisid wadan kastaba wuxuu helaa taageero oo dhanka miisaaniyad kabis ayuu helaa hadba siyaabo kala gedisan ayaa wadamada loo kabaa annagana wadamadaasi kama gedisanin laakiin annaga waxaan ka bilaabeynaa base aada u hooseeya ayaan ka bilaabeynaa laakiin lacagta wasaaradda maaliyadda iyo bankiga oo kale lacagaha laydinku deeqo lama marsiiyo soomaha ilaa hadda waa la marsiya lacagaha lalasoo marsiya waxaa kamid ah maaragtay boqol kiiba sideed ayaa hadda lasoo marsiya wadamada baaba-ay oo maaragtay fragile countries la yidhaahdo ama g sevenka la yidhaahdo sida afghanistan oo kale oo anaga oo kale iyagana burburka soo maray lacagaha waxaa jira markaas qaab marka lagu aamino ayaa waxaa la kordhiyaa lacagaha lagu soo marsiiyo hadda boqol kiiba sideed keliya ayaa lasoo marsiyaa lacagaha kale oo maaragtay bilateralka waxaa kamid ah lacagihii sacuudiga oo kale nasiiyey labaatanka milyan oo kale waa lagu aaminay systemkii dawladdina waa lasoo marsiiyey miisaaniyadda dawladdina waa lasoo marsiiyey wax dhibaana kama jiraan marka maalin maalin ka dambeysa hadiiba la arko hufnaanta aad wax ku maamulaysid waa lagu sii aaminaa midda kale amniga dartiisa iyo kobaca dhaqaale oo aada u liita dartiisa hadda canshuuraha beriga way aada iyo aad ay xududan yihiin soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo labo dakhliga wuxuu kasoo geli jiray saddexda maaragtay sector ama qeybood oo ah maaragtay xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga waana saddexda meelood oo soomaaliya kobcigeeda loo baahaya in markas la horumariyo waa meesha keliya oo maaragtay shaqa shaqo abuurid badan ka dhici karto marka haddaanan la helin lacag oo lagu maalgeliyo meelahaasi soomaaliya weli dhaqaalaha weligiis wuu sii liidaanaya waxyaalaha marka dina cafiskan ay muhiim u tahay waxay tahay haddii annaga aan ku guulaysanin deymaan laga cafiyo waxaan helaynaa lacago tiro badan oo lagu maalgelin karayo maaragtay meelahaas oo kobciga dhaqaalaha u baahan oo isla beeraha iyo xoolaha iyo iyo iyo kalluumaysiga u sheegay waa gartay marka maaliyad laga hadlayo dabcan waxaa ugu muhiimsan musuq maasuq inaanu jirin iyo in amniga dalka uu saamaxayo in la maalgeliyo qaybaha aad sheegtay oo kale oo kalluumaysiga uu ka mid yahay iyo iyo beeraha marka caqabadaha ugu waaweyn ee hadda soomaaliya haysta ma amnigoo keliya ay ku kooban yihiin mise waxaad leedahay mararka qaarkoodna waxaa jiri karaa in maalgelin soomaaliya aan laga samayn karin oo weli musuq maasuq ayaa ayaa laydinku eedeyn karaa
maya runtii alxamdulilah hadda waa kasoo qabsanay meesha aan joogno mar ereyga ereyga marka la yidhaha musuq maasuqna waa mar mararka qaarka waa perception oo wax laiska aaminsan yahay haddii dadka waxa iska la aaminana waxaasi si loo beeniyay waxay qaadanaysaa wakti badan annaga hadda waxaan ku faano waxay tahay dakhliga dawladda soo gala antidhowr guud ayaa jira shacabku waa usoo bandhignaa maaragtay golaha wasiirka waa usoo bandhignaa in isla xisaabtankaas iyo cadadaantaas wax ku maamulna ayaan maaragtay aan aan tusnay dadkii sanadka hadda lasoo dhaafayna waa aragteen wax hadda haba yaraatay oo musuq maasuq oo lagu eedeeyay ma jiro haddii waxay ka dambeyn sidaas inaan ku soconaa maaragtay qorsheen u yahay midda kale amniga aa sheegtay waa muhiim amniga oon wax laga qabanin amniga oo si la rabay meesha la gaasi wax badan waa laga qabtay haddaba dhul badan laga xoreeyey wax yaraa harsan laakiin weli amnigii ma ahan amnigii oo maalgelin lagu sameyn lahaa ma ahan marka waxyaalaha hadda aan rabno inaan maaragtay wax ka qabno waxaa kamid ah caymis la helo meelaha khatarta waxaa weligeed way jiraysaa haba kala gedisnaadee laakiin waxaa loo baahan yahay dadka businesska ama ganacsatada inay helaan insurance ama caymis inay helaan wadankeena ilaa hadda caymis oo ku filan in maalgelin weyn lag la geeyo ma jiraan marka waxyaalaha aan ka shaqeynan ay kamid tahay oo hay-adaha hadda aan la hadlayn waxaa kamid ah hay-adaha caalamiga oo maal oo maaragtay caymis u sameeya dadka maalgeliya maaragtay meelaha oo xoogaa maaragtay amnigooda saas saas u fiicnayn arrintaas meel fiican ay noo mareysaa marka rajo weyn waa ka qabnaa in maaragtay aan ku guuleysa waa gartay dabcan maamulka maaliyadeed iyo in laydinka caawiyo xisaabaadka iyo arrimaha sharciga iyo dabcan dabagalka guud ahaan hay-adaha dhaqaale horaad uga soo hadashay laakiin weli qorshe aad bulshada caalamka kala hadasheen ama dowladda idii qorshaysan oo ku saabsan sidii lacagaha soomaaliya dib loogu soo nooleyn lahaa ma jirtaa maadaama aan ognahay in soomaaliya dhaqaalaheeda iyo lacagaheeduba ay hadda aada u baaba-san yihiin
arrintaasi waxay kamid tahay heshiiska hadda aan la galnay qolooyinka i m f ayay kamid tahay in soomaaliya loo helo lacag oo dawladda ay soo saartay oo ah lacag rasmi oo oo legal tender waxa afkaaf lagu yiraahdo hadda lacagaha la isticmaalo soomaaliya ma ahan lacaga dawladda ay soo saartay ma ahan waa lacaga laska soo daawacay burburkii intuu jiray wadanka marka hadda i m f waxyaalaha inaga saacidayso waxaa kamid ah sidii maaragtay loo soo daabici lahaa shilin soomaaliga rasmiga ah oo bangiga dhex usoo daabici lahaa barnaamijkaasna hadda maaragtay meel fiican u maraya taakuleyn fiican waxaan ka helaynaa qodooyinka i m f marka insha allah taas barnaamijkeeda mar dhow dad waa la dadweynaha waa loosoo bandhigi doona insha allah waa gartay soomaaliya dabcan waa dal faqri ah sanadihii ugu dambeeya ama sanado fara badanba waxaa la dhihi karaa dadku waxay isticmaalaan lacaga aan soomaali ahayn mararka qaar idinka laftirkiinaa dhiiri geliyaa la dhihi karaa lacagaha dollarka ah oo maaragtay guud ahaan soomaaliya hadda dadku ay isticmaalaan ma idin qorshaysan tahay in arrintaas wax laga qabto oo dadku ay lacagaha shilin soomaaliga wax kasta ku qiimeeyaan maadaama dollarka aanu suuragal ahayn bulsho hadda nolosheedu ay hooseyso oo dhaqaalaheedu uu aada u hooseeya inay ku noolaato waa hadda arrintaan ka hadlaya qayb ka tahay hadda lacagaha la isticmaalo shilin soomaaliga ma ahan lacag shilin soomaaliga dawladda soo saartay marka bangiga dhexe uu soo saaro lacag isaga uu soo daabacay markaasi wax kasta oo dawladda ay isticmaalayso waxaa lagu saleynaya shilin soomaaligaasi hadda waxaan isticmaalna waa currency oo maaragtay oo aanan rasmi ahayn marka dawladda qorshaha waa u jirtaa waa waa inay maaragtay keydkeedana ay lahaato ama ama gold ha ku lahaato ama maaragtay dahab ha ku haysto ama dollar ku haysto laakiin lacagta gudaha laga isticmaalayo oo wax kas lagu saleynayo inay shil soomaali noqoto waa qorshe waa qayb kamid ah currency reformka ama dib u habeynta maaragtay lacagta shil soomaaliga ayay qayb ka tahay waa gartay inta aanan wax kaa weydiinin safarka aad dalka maraykanka ku tegi doonto dabcan arrimaha lacagaha iyo maamulka dhaqaalaha la xiriira sida aan filayo weli idinka ma isku daydeen wasaaraddiina maaliyadda ama hay-adaha maaliyadeed ee dowladda soomaaliya guud ahaan inaad ka fakartaan sidii mashaariic shaqo dalka looga hirgelin lahaa oo wax ka tara koboca dhaqaalaha gudaha
waxyaalaha aan aan hadda aan ku jirno aan sameynayno intooda badan waxay u gogol xaarayaan inta hadda aad ka hadashay haddaanan la helin maamul hufan maalgelin ma imaanayso haddaanan la helin caymis kabargare investmentiga ama mashruucyadaasi kabargare ama ama caymis u sameeya ma ma soconayso waxyaalaha hadda aan aan aan ku faraxsannaha waxay tahay waxaa jira maaragtay kalsooni weyn oo soomaaliya lagu qabo waxaa jira ganacsado ganacsado badan oo rabo inay maalgeliyaan waddanka mashaariic tiro badan way jiraan laakiin waxay ukala baxaan laba qeybood qeybna waxay ku xiran yihiin dhinaca fiskaanay ku xiran yihiin wadeynta marka lagaa cafiyo ayaa mashaariicdaasi maaragtay lagu fuudeyn karaa iyagoo ku baxay boqolaalo kun oo boqolaalo milyan oo dollar iyo wax ka badan qaar waa qaar haddaba maaragtay bilateral dawladka dawlad ahaan maaragtay weli discussionkii ama wadahadalkii noo socdo kuwaasna waa imaan doona waxaa kamid ah african development bank hadda waxaan isla sameynay waxa la yidhahdo multi trust fund for infrastructure oo loogu talagalay dib u dhiska wadanka dhinaca wadooyinka dhinaca i c t-ga ama telecommunicationka dhinaca biyaha dhinaca korontada aan u talagalnay waxaa ku jira lacago loogu talagalay in mashaariic noocaas lagu horumariyo waxaa inoo socda wadanka sacuudiga oo kale maaragtay ballanqaad uuna siiyey dartiis in maaragtay mashaariic sidaas oo kale aan ugu fulino wadamo marka dhowr dhowr ah oo sidaas oo kalea jira oo aan ku tala jirno in maaragtay haddii amniga uu saamaxo in mashaariicdaasi wadanka gudihiis laga fuliyo kuwaasna kuma xirna dee ma had aan lagna cafis kuma xirna marka shirkan hadda aanu soconana kolley iyadana waxay qayb ka tahay in maaragtay la sameeyo bia ama environmenta ama jawi oo lagu maalgasho wadanka soomaaliya waa gartay wadankeena waa wadan resource ku badan waa wadan maaragtay meel strategic ku yaalo waa wadan maaragtay dadkiisa ay dhalinyaro yihiin oo maaragtay u baahan in maaragtay xirfad xirfad la siiyo oo la tababaro si looga faaideysto ugu dambeyn wasiir rajo intee leeg ayaad ka qabtaa heshiiskan hordhaca ah ee aan rasmiga ahayn inuu isu bedelo mid rasmi ah oo deymaha laydinka cafiyo
heshiiskan wuxuu marayaa dhowr dhowr dhowr qeybood ayuu ukala baxaa hadda heshiiska waxaan la galnay waxa la yidhaahdo staff mission oo ah hay-adda i m f qeybaheeda kala gedisan departmentooyina leeyihiin qeybahaasi dad masaleya ayaan hadda heshiiska la galnay hadda washington markaan tagno waxaa loo gudbinayaa maamulka ama managementiga managementiga ayaa ansixinaya wuxuuna ka bilaabmi doonaa bisha koodeeda oo bisha may koodeeda ayuu ka bilaabmi doonaa kan waa kii hordhaca hal sano ayuu soconayaa oo lagu tijaabinayo marka haddii annaga dhinaceena aan programka markaan galno kadib aan shuruudihii kasoo bixi weyno markaas wax waa isbedeli karaa laakiin hadda annaga iyo qodooyinka i m f heshiiskan waa heshiis official ah oo managementig iyo kulli ay wada ogyihiin marka hadda waxaan lagu soo gebgebeyn doonaa washington insha allah marka dhawaan aan tagna ayaa lagu soo gebgebeyn doonaa meeshaas ayaa si official maaragtay maamulka ugu dhawaaqi doonaan marka waa heshiis oo hal sana ah hadda kadib halkaas markuu dhamaado ayaa haddana wuxuu isu bedeli doonaa heshiis mid cusub ayaa loo la samayn doonaa insha allah aada iyo aad baa umahadsantaha wasiir intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan oo marti ku ahaa wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim farageti oo aan ka wareysanayay heshiis dhowaan ay gaadheen hay-adda lacagaha dunida ee i m f iyo dowladda federaalka soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idinle sidaa iyo nabadgelyo